halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada uu fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g
kulanti wacanna dhegaystiyaal maantoo jimco ah waa sagaal iyo tobanka bisha abriil sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kuna soo dhowaada idaacaddeenii oo qodobada maanta aan ku soo qaadanayno ay ka mid yihiin dhallinyaro isxilqaantay oo webiga shabeelle ee gudaha magaalada beledweyne mara ka wada inay ciidda iyo qashinka ka guraan si ay uga hortagaan fatahaada dhaca mar kale deegaano abaaraddanani ka jireen oo koonfurta burco ku yaal oo iyagana roobsaday waraysi aan idinka hayno sida saadaasha roobabka gugu ay noqonayso sannadkan oo aan la yeelanay brofesor muuse shaaciye oo ka tirsan mashruuca maamulka dhulka iyo biyaha ee soomaaliya ee loo soo gaabiyo iswaalim waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkeenii dalandool ee halisaha taariibka wararkii qiimaha xoolaha iyo sheekadeenii taxanaha ahayd ee amal qaybteedii sideedaad anigoo maxamed xasana ayaa barnaamijka idiin soo saaray aanse ku horrayna warkeennii oo uu inoo akhriyo cabdi fataax maxamed mukhtaar
dhallinyariis abaabushay ayaa magaalada beledweyne ka wada dadaala ay ciidda iyo qashinka kaga gurayaan gudaha webiga si ay uga hortagaan fatahaadyada mararka qaar ka dhaca xilliyada guga degmadaasi cabdirashiid faarax cabdi dhagacilaan oo ka mid a dhallinyaradaas oo ergo u warramay ayaa sheegay waxaanu leenahay hoolahaas aan wadno kadib markii aan quburo ama aan isku tagnay aqoonteena ama fikirkeena waxaa ku keennay in haddii meelahaas laga howlgalo ama aan ka sameyno caro bixin ama qashin bixin ugu yaraan in sanadkan ama sanadada soo socda ee fatahaadii deg deg aheed oo webiga uu sameyn jiray oo magaalada ku fatihi jiray uguran inaan ka yarayno ama ay xeeta yaraato fatahaadii tirada badneed soo bixi jirtay inaan yarayno uqeybanaha xogahayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha bini-aadamtinimada mark lowcock ayaa sheegay inay gargaar deg deg ah gaarsiinayaan dadka shicibka ah ee dhibaatada ay kasoo gaartay colaadda libiya dadkaas oo ka mid yihiin kuwa qaxootiga iyo muhaajiriinta ku ah waddankaas labaatan iyo afartii saac ee lasoo dhaafay waxaa caasimadda waddanka tripoli ka dhacay dagaaladii ugu xumaa ee ay magaaladaasi wajahdo abid iyadoo xoogaga iska soo horjeeda ay geysanayaan duqayn aan loo meeldayn colaadana ilaa iyo toddobaatan iyo afar qof oo shicib ah ayaa waxyeelo ka soo gaartay gurmud uu xafiiskani hadda uu gaarsiinayo magaaladaas ayaa gargaarka gunnada iyo agabka kale ee badbaadada nolosha
aad ayuu u mahadsan yahay cabdifataax oo warkeenii inala socodsiinayey sida uu saadaal ku soo saaray mashruuca maamulka dhulka iyo biyaha ee soomaaliya ee iswaalim xilliga roobka guga oo bilaaban rabay dhammaadka bishii maarso ayaa dib u dhac ku yimi haddaba brofesor muuse shaaciye oo ka tirsan hay-addan ayaa nagu soo booqday istuudiyaha radio ergo ee magaalada nairobi waxa uuna iiga warramay sida saadaasha roobka gugu ay u egtahay sannadkan
soomaaliya inteeda badan wax roobah ma helin intii lagu jiray bishii maarji ilaa laga soo gaaray horaanti abriil roobab meel dhexaada oo qiyaastii ka yar labaatan iyo shan milimitir ayaa laga helay meelaha qaarkood oo ku yaalla gobollada gedo iyo jubbada dhexe jubbada hoose qaybtii hore ee bisha abriil waxaa la helay isaga roob yaroo iska kooban oo u dhexeeya labaatan iyo shan ilaa konton milimiter kaasoo laga helay qaybaha waqooyiga iyo qaybaha ciribka koonfureed ee soomaaliya iyadoo wax roob ah aan laga helin gobollada intooda kale hadda waxaa la saadaalinayaa in roobab kuwo yaro khafiif ah iyo kuwo meeldhexaad ah inay ka dhacaan oo ka da-aan qaybo badan oo ka tirsan somalilan roobab goosgoosana waxaa laga filayaa inay koonfurta ka da-aan weliba inta ku dheeraran xuduudda etoobiya roobabka laga filayo somalilan waxay raad wanaagsan ku yeelan doonaan nolosha weliba si gaar ah meelaha abaartu ka jirtay siiba marka lasii gaaro haddii roobabku sida tan u sii socdaan bisha mey roobab wanaagsan ayaa laga rajaynayaa inay ka da-aan dhulka buurleyda sare ee etoobiya labada toddobaad ee soo aadan waxaa la filayaa marka roobkaasu ay da-aan inay horseedaan in heerarka webigu webiyada shabeelle iyo jubba ay sare u kacaan webiyo webiga soo galaan haddii roob la-aantanu ay gudubto dhammaadka abriil waxaa laga yaabaa inay horseedo in xaaladdu xumaato midda cuntada iyo nafaqada intaba qaybo badan oo ka mid ah soomaaliya gaar ahaan meelahaas waxaa weeyaan gobollada waqooyi bari gobollada dhexe iyo koonfurta soomaaliya qaarkeed
hadda ma la moodaa xilligii roobka gugu inuu ka daahay wakhtigiisii roobka gugu wuxuu bilaaban jiray sanadaha intooda badan dabayaaqada bisha maarj laakiin maanta sida sanadkan haddaa socota waxaa weeye roobkii xoogaa gadaal bay u soo dhaceen waa inaga ilaa hadda taariikhda aanu joognaa oo dhul badan oo waddanka ka mid ah aan wax rooba aana jirin arrintaasoo kale marka maxay saamaynhoo yeelataa xoolo dhaqatadoo kale markay noqoto beerahoo kale markay noqoto markii xaalkaasoo kale uu dhaco dadkii markii horeba abaarta usii sii haysay aad baa noloshooda usii liidanaysaa waxay ku khasbanaanayaan haddii ay waxu hareen oo xoolihiiyo nololu hareen inay geedi dheer galaan si ay u tiigsadaan gobollada roobab ka da-een weliba waxay keeni kartaa dad badani inay ku cayrtoobaan marka hadda ma jiraa barakacaasi oo dad badan inay meelo badan u hayaameen
weli lama sheegi karo inta hadday hayaantay laakiin waxaa la odhan karaa dadka barkiisa maalinta ay maqlaan meel roob baa ka dhacay waxay isku dayaan markii hore gaadiidba gaadiidka awrta iyo waxaasa lagu guuri jiray hadda waxaa yaro bedelay gaadiidka baabuurta marka inay baabuur isticmaalaan waa laga yaabaa laakiin ilaahay hadda ma xaqiijin karno waayo roobku qadarka da-ay qadar dadka soo jiidan kara maaha oo loo hayaami karo siiba gobollada dhexe gobollada waqooyi bari iyo bartamaha soomaaliya maxaa laga fili karaa marka xilligan guga idinku xogta aada haysaan ma ka duwanaan karaa kuwii hore mise wuu ka yaraan karaa idinku ilaa hadda qiimeynta aada haysaan waa sidee haddii aanu eegno xilligii deyrta ee lasoo dhaafay oktoobarta qaybo badan oo ka tirsan waqooyiga iyo gobollada dhexe waxay heleen roob yar taas oo ilaahay hadda keenaysa haddii wakhtigan dheeraada ee roobkan lala-aanayo la la-yahay ilaa abriil in maxaan ku irahdaa xaaladdu ay gaarto meel liidata
roobabkan yacni sii daahaya iyo xaaladda nuglaanta ana sii keenaya xoldhaqatadu dhaqan ahaan sumalka waxay xool adhiga ku daraan decembar oo kale si iyagoo ku jaangoynaya bilowga inay xooluhu dhalaan bilowga bisha abriil oo kale hadda taasi ma dhacdo xoolihii ma dhaleen iyagoo aan roob helin arrintaasi seseebay saameyn u leedahay
wax waliba waxay ku dhisan yihiin oo xiriir la leeyihiin hadba roob roobka iyo iyo nolosha la haysto markaas marka daaqyadii oo yaraa laakiin haddii waxuun dhaceen meelaha barkooda oo abaarta sii raagtay waxay keenaysaa in ay wixii dhashaa hore ka dhintaan waayo neefkii dhalayba wax daaqa iyo biyo toona ma haysto kaasi wuxuu ahaa brofesor muuse shaaciye oo ah khabiir ka tirsan hay-adda maamulka dhulka iyo biyaha ee soomaaliya ee loo soo gaabiyo iswaalim oo ah mashruuc ka tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo
marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacnaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacnaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacnaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragta dambas ku dhaqdo oo uu gacnaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahaa maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badan oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awooddanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kuley roobkaas iyo maaragta waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saas oo kaleeto nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinaya dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka way iska yaraanaya ama maba jiraba
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
haddaan aadno iminkana dhinacaas iyo degmada beeladweyne dhallinyaro isxilqaantay ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxay ka wadeen howlo ay ciidda kaga gurayaan gudaha webiga iyo keliyada biyaha ka qaada arrintan ayayna uga gol leeyihiin si ay uga hortagaan in mar kale sidii dhacday gugii hore ee laba kun iyo siddeed iyo tobankii oo magaaladu noqotay mid biyo dhex fadhida cabdirashiid faarax cabdi dhagacaleen waa guddoomiyaha dhallinyaradan isaga oo aan marka hore weydiiyey bal waxa ku kalifay hawshan ay hadda wadaan kadib markaan aragnay magaaladii beledweyne oo sida badan saddex bilna biila-aan ka dhacdo saddex bilna ay tahay fatahaado webiga ku sameeyay magaalada beledweyne anagoo ka faa'iidaysanayna jaaniskaas webiga maadaama hadda oo aada u biyeer yahay ayaan waxaan ka sameynay carab bixin iyo qashan bixin iyo geedo kusoo jabay ama waxaa geedo dhex fadhiisa webiga anigoo kaashanayno ay ii sheegay dhalinyarada kaleeto magaalada beledweyne
goormaad bilowdeen hawshan howshan walaal waxaa bilaabnay shan iyo tobankii maarso laba kun sagaal iyo tobankii ilaa hadda maxaa qabatay inaan ka bixino magaalada ay sheegay walaa afar meelood ayaa hadda ah oo hadda meesha ugu dambeysa oo ka wadnaa hore waxaa ugu soo sameynay buundadii la dhihi jiray buunda weyn oo dhex marta bartamaha magaalada beledweyne oo kan sameynay ilaa dhowr loor ama dhowr iskordhigo oo caro ah iyo qashin isugu dhex jiro aan ka bixinay sidoo kale waxaan qashin bixin ama caro bixin ka sameynay buundada liqliqatay caanka beledweyne dhexmarta iyadana sidoo kale waxaan ka sameynay ilaa afar loor oo qashin bixin iyo caro bixin ah waxaa kaloo ka sameynay kili weyn oo markuu webiga biyo keeno ku baneeyo biyaha xeeta magaalada xeeta si ay usoo markuu webiga biyaha ka tabataan kili waxaa dhex jira magaalada ku dhex yaalo oo webiga kusoo gutaaco kiligaas marka waxawaayan asina qashin iyo aada geed tiro badan ayaa yaale asna waxaa sameynay inaan geedihii iyo qashinka iyo carabixin ka sameyno iyo waxaa yaalay gawaari oo xeeta oo dowladii hore siyaad baday ka tagtay oo xeeta meesha aada u tiro yaalay marka wixii cagaf cagaf iyo baalooyin iyo wiish ayaa gelin baabuurtan waa ka qaadnay qashinkan waa ka bixinay haddana waxaa wadnaa kilig kale oo asna allah waraaboolo ku yaala galbeedka magaalada oo asna webiga xeeta uu ku fataho kadib xaafadaha usii gudbiyo haddana taas shaqaa ka wadnaa marka howlahan marka aada wadaan maxay aada isleedihiin way soo kordhinayaan waxaan fuleynahay howlahaas aan wadno kadib markii aan quburo ama aan isku tagnay aqoonteena maskaxeena waxaa ku keenay in haddii meelahaas laga howlgalo ama aan ka sameyno xeeta caro bixin ama qashin bixin ugu yaraan in xeeta sanadkan ama sanadada soo socdo ee fatahaadii deg deg aheed oo webiga uu sameyn jiray oo magaalada ku fatihi jiray ugaraan inaan ka yarayno ama ay haata yaraato haata tirada badneed soo bixi jirtay inaan yarayno kolley waxawaa wax walba ilaah ayaa wato kolley hadda ma dhihi karna waa joojinay laakiin adiistii ugu yaraan inaan yarayno biyihii tirada badanaa uu soo bixi jiray inay yaraadaan ayaa ugu gallayna qalabkaad isticmaalaysaan waa noocma sida badan hadda qalab casri ma haysano waxaan isticmaalnaa qalab fargeetooyin iyo badiilo iyo bahal garwiil mahay gaari gacmo iyo adi wax un hadda oo magaalada intaa kasoo gadnay oo lacag shan doolar isku darnay iyo qof rag ganacsata ah waxaad oo wiil ganacsata ah oo asan nagu caawiya alaabtaasaan ku shaqaynayno laakiin ma ahan alaab kaafin karta shaqada aan wadno markii la fiiriyo iyo alaabta ku shaqaynayso ma kaafin karaan xitaa baalooyinka gaadiidka iyo cagafcagafta aan isticmaalno waa waxa anaga intee aan lacag iska aruurino aan shidaal ku shubano aan soo kireysano waxaan soo kireysana waa ma wax meel kale kasoo helno ama cid nagu taakulayso ama nagu beerto ma lahan marka lacagtaas see ku heshaan see jeebkiina uga uruurisaan walaal waxaa ka koobanahay soddon xubnood waxaan sameynaa galab walba oo khamiis ah waan waxaan sameynaa miirtinaan sameynaa waa kulanaa waxaan sameynaa ishag xog aruurin iyo wax walbaan sameynaa kadib waxaan ku sheegnaa meesha meel in wax laga qabto markii la rabo inaan aniga lacag isku qoqno shan doolar toban toban doolar intay noo gaarto ayaan xeata waxaan sameynaa haddii wax ku qaban karnan ku qabanaa haddaan wax ku qaban karnana xeata waxawaaye dadkaas udhex galnaa dhaan ayaa xeata shaqadaas naa galnaa ayaa wax nagu darsanaayo marka atleast waxaa anaga dhexdeena iska aruurino oo khamiis walba miitin aan sameynaa hadda galabta u dambeysa miitin aan leynahay oo hoolihii hore u qabana iyo waxa noo dhiman iska qabsanayno marka waxa aniga iska aruurina waayo oo dhexdiina iska aruurina shaqada ku wadnaa maxaa idiin qorshaysan marka sii wadaynaa waa sii wadaynaa inta shaqada kolley intii waxyaata webiga intuu ka biyo keenin ama roobabkii ay bilaacdeen in xilligaa gu-a inaan shaqada sii wadno qorshaheena weeyaan
maamulka magaalada iyo ganacsatada iyo odayaasha kale iyo dadka kale iyaga laftigoodu dee talada magaalada wax laga weydiiyo arrintaa ma u bandhigteen kolley maamulka gobolka ama heer gobol ama heer degmo ama xeeta maayarka magaalada howshaas waa u bandhignay inay kaalintooda kasoo baxaan waa u bandhignay sidoo kale odayaashii dhaqanka agina waa u bandhignay marka ilaa hadda ma aragin wax hadda nagu nagala soo qayb qaatay inkastoo dad ay jiraan oo xeeta haddana dhahay arrintaana wadiin waa arrin fiican inaan igala soo qayb qaadanaa rabnaa markaan oo ballansanahay dadka caadiga ahi si ay u idiin arkaan hawshan walaal maasha allah boqol kiiba boqol kiiba boqol waxa waayan dal iyo dibad dalka jooga deegaanka aada iyo aad ayay noo dhiirigeliyaan maasha allah shaqada aan wadno waa shaqa ee dadka aada usoo dhaweeyeen oo intii muddo soddon sano ahaan webigaas ama shaqa laga qaban aan laga qashan bixinin marka shaqadaas waa shaqa aada loo booriyo ama aada noo lagu dhiirigeliyo hawshii wadno haddaa ku wadnana waa dhiirigelin ka imaata xaggooda ma ii sheegi kartaa dhaqaale aada iska uruuriseen ilaa hadda inta uu leeg yahay aada hawshan ku qabateen waa mahadsantahay dhaqaalaha hadda hawsha ku qabano waxa waaye hadda markii ugu yar haddii aan dhayna hoola qabanayno oo mahna xaban kaga bixin marka ugu yar waxaa naga baxdo lacag lix boqol ilaa lacag shan boqol iyo lacag dhowr gaaraysa dollar ayaa ahayd halkii hooloo qabanayno ama halkii mara wax inaan ka qabanano meero shan boqol ilaa lix boqol shaqada ugu dambeysay oo hadda aan ka qabana keligii weynaay lacag waxaa naga baxday toddoba boqol iyo soddon dollar ayaa naga baxday
imise kaariko caraabaad keliga hadda ka saarteen oo kale
walaal waxaa ka saarnay hadda keliga waxaa ka qaadnay toban iyo toddoba looraa ka qaadnay oo xeeto xeeto sagaal ay tahay camal qashin sideeda kalena ay tahay caro iyo xeeto bakti ama baabuur oo xeeto xitaa waxaa la sameeya xoolaha markay baktiyaan xitaa waa waxaa loo soo dheereeya keligaas xeeto si ha dhowrin markii hadda u imaado roob imaado biyaha xeeto keligaas fidhiisanaayo ama wiigsoo tufaayo waxaa ku dabaalanaya caruurtii xoolihii cabaayo dadaa dhar ku dhaqanayo baabuurta lagu dhaqanaa iyo wixii badana waa ka qaadnay iyo ilaadii waari haleesan oo lagu soo tuuri jiray ishaag ee kiliga marka intee xubnood baad tihiin idinku
waxaa ka koobanahay soddon xubnood ayaa ka koobanahay toban haween ah iyo labaatan wiil ayaa ka koobanahay oo iskugu dhex jiro dad xeeto xeeto arday ama ishaag dad xeeto hadda aqoon-yahano ah marka arday sida badan waa rag arday oo isxilqaamo ama is-abaabuye waa tahay kaasi wuxuu ahaa cabdirashiid faarax cabdi oo ka mid ah dhallinyaro isxilqaantay oo carrada ka guraya gudaha webiga magaalada beledweyne halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo waxaa inoo soo socda barnaamijkeenii dalandool halisaha tahriibka iyo deegaano abaar ahaa oo iyaguna roobsaday oo ku yaala gobolka togdheer iminka si aan fiirinno wararkii qiimaha xooluhu sayladaha ay naga soo gaadheen waxaan ku eegaynaa sayladda magaalada hargeysa waa kan wariyaheenna ilyaas cabdi cali
kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada qiimaha lagu kala iibsanayo sayladda magaalada hargeysa maanta xoolaha kala duwan ee adhiga lo-da iyo geela waxa aan ka waraystay aadan yuusuf jaamac oo ka mid a dilaalatada sayladda magaalada hargeysa ka shaqaysa aadan kusoo dhowow raadiyo ergo bal waxaad nooga warantaa wararka qiimaha xoolaha ee maanta sayladda magaalada hargeysa adigoo geela heerkiisa koowaad qaliinka noogu horreysiinaya geela qaliinka heerkiisa koowaad maanta misuu ka marayaa sayladda magaalada hargeysa toddoba milyan iyo shan boqol heerkiisa labaad wuxuu marayaa lix milyan iyo shan boqol heerkiisa saddexaad muxuu marayaa shan milyan ilaa afar milyan inta udhaxaysa geela dhoofkaa heerkiisa koowaad misuu marayaa geela dhoofki imanka ma shaqeeye waxaa shaqeeya dhaqankiio isaguna qaamaha afar jirka oo afar milyana geela dhaqaalkaa heerkiisa ugu sarreeya waa mise
geela dhaqamaadkaa qaalmaha dhaqankaa afar milyan afar milyan iyo laba boqol weeyaan kuwa ugu sarreeya hasha dhashay ee caanaha iyo ilmaha le iyada qiimaha lagu kala iibsanaya waa misa neefku la hasha dhashay hasha dhashay wanaagsan waa kun iyo laba boqol laa kun iyo saddex boqol doolar hasha wanaagsan ee dhashay looda heerkeeda koobaad waa misa qaliinka afar milyan iyo shan boqol looda heerkeeda labaad qaliinka waa misa waxa weeye saddex milyan iyo shan boqol looda heerkeeda saddexaad qaliinka waa misa ilaa laba milyan iyo toddoba boqol ilaa laba milyan iyo shan boqol looda dhoofka ah heerkooda koobaad waa misa lagamay soo seelada hargeysa looda dhoofka ah galbeed baa laga keenaa digidha oo halkaas hargeysa xoolga maydsu loodan aan kuu sheegaya waa looda qalaya waa qalitaan looda dhaqaalka iyadoo heerkeeda koobaad neefka saca ah ee hadda dhalay ee caanihii iyo ilmihii wataa waa imisa waa ilaa toddoba boqol oo doolar ilaa lix boqol oo doolar neefka looda ee dhaqaalka heerkiisa koowaad waa imisa neefka dhaqmaadka waa qaalin oo taasi waa qaaliguba waxa weeyaan ilaa saddex milyan shan boqol ilaa afar milyan qaalinta wanaagsani ayaa la kala siista looda iska caadiga ee dadku iska dhaqanayaan ee ugu hooseysa waa imsa saylada lag hargeysa lagu iibinaya maanta
laba aytamun baa lagu eegsaa neefna waa hilib neefna waa dhaqmaad dhaqanku markaa wuxuu u kala baxaa neef nalao markaa ilmihii wato iyo neef ugudah markaa kaa ilmaha wato saxa wanaagsan waa ilaa toddoba boqol oo doolar lix boqol iyo konton kaana waa ilaa afar milyan ilaa saddex milyan iyo shan boqol sidoo kale wanaagsan yihiin adhiga qaliinka heerkiisa koowaad maanta misuu ka marayaa sayladda hargeysa adhiga qaliinkiisa wanka koobaad wuxuu marayaa lix boqol lambarka labaad wuxuu marayaa afar boqol iyo konton ilaa shan boqol heerka saddexaad wuxuu marayaa saddex boqol ilaa laba boqol iyo konton wuxuu dhexeeya adhiga dhoofkaa markaa heerkiisa koowaad misuu ka marayaa sayladda hargeysa
ordida waaweyn sagaashan doolar ilaa shan iyo siddeetan doolar waa ordida waaweyn weeyaan oo adhiga wegtiisa ah haye dhoofka heerkiisa labaad muxuu ka marayaa heerkiisa labaad wuxuu marayaa toddobaatan ilaa dhowr iyo toddobaatan meelahaasuu marayaa heerka saddexaadna lixdan iyo wixii ka hooseeya sayladda hadda abaar baa lagu jiraa aadanow sida wax loo kala iibsanayo waxyaabahaas ka waran wallaahi maya imika xooluna way iska yaryihiin oo waa kaliin markaa xoolaha iska yara adigu gacmo fara badan weli lama hayo ku jira oo shirkado badan iyo simcad badan malaha laakiin xoolahaba iska yara waa la iska iibsaa waxa yimaada xoolaha hadda laydinka iibsanaya waa maxaa loo isticmaalaya waxaa loo isticmaalayaa waa ariga barkii waa la dhoofiyaa geelu qalitaan weeyaan imika dadawada qaalimada la dhoofin jira imika waa qalitaan lodu waa lamid dhaqan iyo qalitaan bay isugu jiraan deel iyo lodu iminka waktigan aynu joogno markaa saasaa loo iibsadaa oo dadku saasaa loo iibsadaa intaas dhegeystayaal waxaa inooga eg xubintii qiimaha wararka xoolaha ee lagu kala iibsanayo xoolaha magaalada hargeysa maanta sayladeeda waxaa idila socodsinaya anigoo eliyaas cabdi caliya tan iyo intaan xubintan xubin lamida ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay ilyaas iminkana waa barnaamijkeenii dalandool ee halisaha taariibka waxaana inoo diyaariyey cabdifataax maxamed mukhtaar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dalandool aan uga hadalno halisaha tahriibka barnaamijka waxaa idiin soo saaray islamarkaasina idinla socodsiinaya anigoo cabdifataax maxamed mukhtaara waxaynu maanta uga hadlaynaa barnaamijkeena dalandool wasaaradda arrimaha gudaha puntland oo waraysi siisay radio ergo ayay ku sheegtay sanadkii hore ee labada kun iyo sideed iyo tobankii in ka badan soddon iyo afar kun oo qof oo etoobiyaan muhaajiriina ay puntland soo galeen waxayna sidoo kale si qarso waxayna sheegtay waxayna sidoo kale sheegtay in si qarsoodi ah ay uga dhooftay xeebaha gobolka bari in ka badan soddon iyo toddoba kun oo qof wariyaha radio ergo cabdiraxmaan maxamed xaaji ayaa waraystay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda puntland maxamed cali nuur jubba sanadka hadda aan soo dhaafnay laba kun iyo iyo sideed iyo tobanka dadkana soo galay oo soo galay buntland soo galay waxay u badan yihiin etoobiyaan waxay ka soo galeen degmada dhahar iyo aaga iyo sanaag degmada laascaano iyo tukaraq aageeda waxaa ka soo galay dad dhammaantood waxay dhammaayeen soddon iyo afar kun shan boqol afartan iyo sagaal waxayna kala ahaayeen rag iyo dumar dumarka boqolkiiba toddobaatan iyo boqolkiiba shan iyo labaatan iyo toddoba point five ayay dumar ahaayeen halka raggu uu ahaa seventy two pointy five boqolkiiba boqol etoobiyaan bay ahaayeen xilliyada ugu badneyd xilliga noogu badnaa oo dadka soo galay waxay ku beegneed xilliga may haddana waxaad filaynaa inaan may iyo xiliyada hadda aan ku jirnay inay muuqdaan tiro badan muhaajiriin ah ama dad tahriibayaal ah oo u socdo dhinaca yeman inay hadda laba kun iyo sagaal iyo tobanka dabcan waxaad dareemaysaa inay intaas ay yihiin dadka marahaya soo galay waxaan kaloo warbixinta kugu darahayaa dadkii dadka way soo galeen tiro kalena way ka baxday tirada baxday oo dalka ka baxday waxay ahaayeen soddon iyo toddoba kun sideed boqol labaatan iyo sideed tiradaas waxay kala ahaayeen boqolkiiba siddeetan iyo sideed waxay ahaayeen rag halka boqolkiiba labaiyo labaatan ay dumar ahaayeen wadamada dadkaas baxay tirada hadda aan kuu sheegay soo gelidda etoobiyan baa u badnaa bixiddana waxaa weheliyey soomaali boqolkiiba afar iyo toban waxay ahaayeen soomaali oo nationkooda dhalashadooda waa soomaali bay ahaayeen halka boqolkiiba siddeetan iyo lix etoobiyaan ahaayeen marka waxayna ka baxeen adugu aaga mareero iyo xilliga ugu badneyd oo xilliga socodkooda iyo socdaalkooda lix kun iyo iyo sideed siddeetan iyo laba qof ayay ahayd waxayna ku beegneed xilliga may marka dabcan waxaad arkaysaa inay setembar bay ahayd xilliga ugu badan juun iyo mayna waxay ahaayeen afar kun iyo iyo sideed boqol ayay ahaayeen dadka baxay marka dabcan bixidda iyo soo gelidda badanaa deegaanada puntland gaar ahaan gobolka bari ayaa hooshaas ay ka baxaan qulqulkuna ilaa hadda oo aan ku jirno waa socdaa waana jiraa
dadkan ka soo gelaya xuduudaha sanaag iyo iyo sool ka soo gelaya ee etoobiyaanka u badan sida aa sheegtay ee mudan agaasime qaab noocee bay ku yimaadaan wallaahi dadkaas waxaa weye dad iska soconaya weeyo dadka soo gelaya annagu aan aragnay waa dad lugeynayo oo gaadiid annagu ma aan arag wax gaadiid lagu soo daabulay oo la keenayo dabcan way jiri karaan meelo kale in laga soo daabulo laakiin markii aagii xuduudka puntland lasoo galo nimankii oo soconayo yaacayo oo tiro badan baa annagu aan aragnaa waatay puntland sidee bay marka ku diiwaangelisay dadka tiradan sidee baa ku ogaateen tiradan waxaa annaga noo joogo degmooyinka dad xisaabiyo iyagu laftigooda tiimamkaas waxaa joogo dad soomaaliga xataa yaqaano oroma ah oo af soomaaliga dadka turjumaan u ah tiro walbaba intay ahaayeen bay u sheegaan iyaga halkaasaan waxaan anagu diiwaangelin ma sameyno sababtoo ah waxaan tiro koob uun tiro guud baan ayaan ka ogaanaa estimation iyo iyo tiro guud inta ay yihiin oo dadkaas soo galay maxay ahaayeen intee wey intaas wey bara kaloo laga baxa ayaa jiro si maldahan baan anaguna xogahaas aan u helnaa arrimaha saas ayaan xogaha ku helnaa
ilaa soddon iyo afar kun ayaa soo galay sanadkii hore gudaha puntland iyagoo ka soo gelaya xuduudahaas soddon iyo afartaas kun ma waddankay ka baxeen iyagoo dhan mise qeyb baa gudaha joogta oo gudaha ka shaqaysanaya
dabcan anagu ciddii kenya isku dhiibto tiraahdo waxaan u baahanaa asalem seeker ama refugi baan nahay oo shahaada refugi aan siino way joogaan dalkeena waa ka shaqaystaan laakiin dadkan badan oo baxayo soconayo ma aha dad u baahan asylum seeker dad u baahan refugi inay dalku noqdaan maa waa dad soconayo adduunkana waa ka jidhaayo dowladihii waaweynaabaa wax ka qaban waayey waxaana ka mid ah turkiga iyo libiya iyo yurub iyo dhammaanba waa qulqulkaas waa ka jira muhaajiriinta maxaa kusoo beega may iyo xilliga guga inay dadkani ay soo lugayaan waxaa kusoo beego xiliyadaas ayay dhinaca carabta u tillaabaan marka maadaama rabadaanka iyo xiliyada ku beegan rabadaanka iyo waxyaalahaas isku soo beegaan xiliyadaasna waa xiliyada abaarta ay sameeyaan oo shaqooyinkaas ay isku soo aadiyaan waa tahay meelaha ay ka baxayaan waxaa ka mid ah tusaalahaan sida aa sheegtay mareero iyo deegaano kale oo gobolka bari ka tirsan wax qorshaha dowladdu ma ka yeelatay oo wax lagaga qabanaya muddo dheerna meelahaasi way ka socotay hawsha
dabcan dowladdu waxay samaysay actionis booliska ayaa howlgelisay waxyaalo badanoo hadda aan ka joojinay dhinaca dowlad ahaan waa jiraanoo dadkaas dee wadankii amnigiisa waa la socotaan dhibaatooyin badanna waa iska jirjiraan balse problemka ugu weynoo annagu aan taargadgaraysno dad inaan wax ku yeelno dowladda ama dhibaato gaarsiiso marnaba lama ogola hay-adaha ammaanka ayaa mar walba waxay dabagal ku sameeyaan dadka hoolahaas gacanta ku haya ama ka shaqaysto iyaguna waa lasoo qabtaa waxyaalaha badanaa keeno rigaadiyo markii dadka aan la xirxiroon la qabto way dhuuntaan dadkaasna waxay culays ku noqdaan magaalooyinka waaweyn ay seexdaan oo derbiyada seexdaan oo culays ku noqdaan arrimahaas waa arrimo culays mar walba soo noqnoqdo laakiin loo baahan yahay meelaha in laga xiro laiskana kaashado maamulada iyo kuwa puntland keliya ma ahe kuwa dariska nala aho maamulka somalilan oo iyagu laftigooda ay soo dhexmaraan ay soo gudbaan haddii iyagu nagu soo daayaan oo iskaashi aysan ka jirin dhexdeena dhinaca etoobiya lasoo marayo laga soo baxa xuduudda etoobiya kasoo gudbaan dabcan dadkaas waxay yidhahdaan annaga waxba idinkama baahnin dhaqaalaheena iyo nolosheen waan haysanay annagaana gudbayno agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sidoo kale sheegay bilaha ugu badan ee tahriibayaashu gudbaan inay tahay bishan abriil iyo bilaha mey guud ahaan barnaamijka dhalandool oo idinla socodsiinaya anigoo cabdifataax maxamed mukhtaara dhegeystayaal waa naga intaa barnaamijkan oo kale ah intaynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo ammaano allah
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
iminkana dhinacaas iyo magaalada burco haddaan fiirino tuulooyin ku yaala koonfurta gobolka togdheer ayaa waxaa ka da-ay roobab deegaanadaas oo biyola-aan darani ay ka jirtay waryaheenna magaalada burco sidiiq yuusuf khalaf ayaana warbixintan inuu haya roobab ka da-ay lix iyo tobankii bishan deegaano bari ka xiga degmada burco ayaa wax ka bedelay nolosha dadka iyada oo dhibaatada ugu daran ee haysatay ay ahayd biyola'aan haddana goobihii biyoqabatinnada ahaa ay buuxsameen maxamed jaamac faarax waa shan iyo lixdan jir reer miyi ah oo ku nool tuulada dawacaale oo burco kaga beegan bari una jirta shan iyo siddeetan kilomitir isaga oo ka warramaya sida roobkan da-ay uu nafbadbaadis ugu ahaa ayuu yidhi beelul waa buuxiyaa gelgelin kastaaba gurigii iyo reerkii iyo meeshii degaankahaydba ilaahay waa ku suba xoolina waa cabeen dadkina waa cabeen xareed bay ka cabeen ilaahay subayoo balaagaha iyo xorfadaha iyo maxaan ku dhahay gelgelimaaba gashay maxamed wuxuu ku sugnaa saddex maalmood gudaha magaalada burco isagoo oo doonaya biyo wuxuu kaga yimid deegaankiisii boqol iyo konton neef oo adhi ah iyo afar iyo toban geel ah oo laba toddobaad aan biyo cabbin isagoo oo ay farxad badani wejigiisa ka muuqato ayuu sheegay inuu hadda dib ugu laabanayo deegaankiisii oo roobsaday wuxuuba ay harka ku jiraan oo ay ka bixilayiin dhirta oo daaqna ma jiro wax kalena ma jiraanoo markii halka soo galay oo carruurtii iigu daran tahay oo janqow tahay baan haraad awgii ay carruurtay iigu xun tahay imka daraan biye aanu meel lagu jirin dee aanu meella u ool waxa aan ku maqanay ama hadaa mooyaane yaa uu ilaahaygii weynaa roob mariyey meeshii deegaanada hadda roobsaday dhibaatada ugu daran ee dadka haysatay waxay ahayd biyo la'aan iyada oo xilliyada isdaba joogga ahaa ee lasoo dhaafay aysan roobab helin deegaanadooda dadkuna dhaqaalaha ugu badan ay ku bixinayeen biyo iibsi canab cilmi ibraahim waa hooyo degan deegaanka inaaf madoobe waxa ay ku haysataa konton neef oo adhi ah waxay raadiyo ergo u sheegtay in roobkii helay ay ka dulqaadeen dhibaato biyo la'aan oo haysatay
yaaban oo xoolihii waxaanu siilana baad laayihiin oo aanu cawska uga doonno dhul fog uga soo qaadno oo dhabarkayaga ku soo qaadno iyo madaxayaga u keeno ayaa ilaahay raxmaadkii noo shubay canab waxay haysataa saddex gabdhood iyo wiil ay aabbahood kala tageen waxaana xoolo u ah konton neef oo adhi ah oo abaartu ay nuglaysay iyada oo ka hadlaysa daaq la'aanta jirta iyo roobkan hadda sidoo wax uga tarayo ayay sheegtay cabdi maxamed cawad oo ah guddoomiyaha deegaanka kirir oo sagaashan kilomitir koonfur ka xiga burco ayaa sheegay in roobabkani u yahay dadka deegaanka naf badbaadin iyada oo deegaanku ahaa meelaha biyuhu qaaliga ka yihiin isagoo ka warramaya deegaanada uu ilaa hadda xaqiijiyey ee roobsaday sida xaalku isu bedelay roobkaasoo roob laxaadle ahaa baraagihii noo buuxiyey balliyadii noo buuxiyey xirfadihii noo buuxiyey ilaahay midna caysanoo barakaysan uu nooga yeelay kaas ayaan ku mahadnaqaya deegaamada nagu dhowdhowna sidaasi leegba roob ku helay alxamdulilaahi rabbil caalamiin deegaamada ku dhowdhow misuu roob ku helay wuxuu helay qararo wuxuu helay wadaamago wuxuu helay caynaba wuxuu helay haddii laba ku rooyahay gaadle wuxuu intaaba wuu helay wuxuu helay ulasan higlo intaaba wuu helay roobkaasoo dhulkaasoo dhan waa doogan yihin raxmaadkuna si wanaagsan oo khayr qabta u helay hoosada biyo marka hore afartan bay nagu maraysaa ama shan iyo soddon meelaha qaar shan iyo soddon bay ka maraysa meelaha qaar afartan bay ka maraysa daraanku afar kun buu maraya daraanka biyaha labaatan litir qaada iminkana wuxuu maraya iminkana de waa kaa daad kuba soconaya laakiin marka hore saasaa biyu qaali noogu ahaayeen saasaanu anagu saaka ilahay ugu mahadnaqaynaa alxamdulilahi rabbi alcaalamiin xoolaha raashinna waa lasdoog ma haysan raashin baa la siinaya xoolaha raashin caws baa la siinaya xoolaha xoolo dhaqatada ayaa sheegaya in xilliga abaari jirto ee roob da'ayo ay toddoba maalmood qaadato in wax ay cunaan xooluhu oo dhulka ka soo baxo inkastoo xooluhu ay biyo heleen haddana maalmahaas hore ay adag tahay in ay daaq helaan sidiiq yuusuf qalab raadiyo ergo magaalada burco
bal intaynan fiirin sheekadeenii taxanahayd ee amal aan ku nasanno codkii macaanaa ee faadumo cabdulaahi kaahin maandeeq iyo heestii kaylaabtu raacdow
One.
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko waxaa ka mid a qandha aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho in uu maxay ahato diif badan iyo waxaas oo yeesho in afka uu gaduuto in maxay ahato ay kasoo baxaan afka gudihiisa dhibca dhibca cadcad ah kadibna cunuga korkiisa o dhan inay kasoo baxaan shuruuruc aada u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahato kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa kadibna baaba-a calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gaduudto conjunctivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhago fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha khandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca kasoo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadayo marka intaas cunugii lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco qandho badan ayuu leeyahay cunugu wuxuu noqonaa cunug aada tacbaan oo indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga maadaama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaadan waayeen inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo oo ah in biyo badan madaxa maxayta mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada saas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baristamol waa la sii karaa hadaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aada ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa ee la siiyo qofkii uu halee gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaasoo dhan laakiin waxaa ka fiican cudurka inuusa ilmaha si uusa ugu dhicinba in laga hortago ka hortagaasna maxaa ugu muhiimsan in laga tallaalo carruurta caruur kasta oo ku dhaca maxay ahata oo yar oo jira sagaal bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo tallaalka oo laga heli karo sida m c hado kale isbitaaladoo kale meeshay rabtaa noqota in la geeyo lagana tallaalo taasna waxay yareynaya inuu ilmihii cudurka kuba dhicinba oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuusa cunugaas jadeeca ku dhicin caruur kasta oo laga tallaale jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inuusa jadeeca dambe ku dhicin marka waa wax aada u muhiim ah oo boqolkii boqol laga hortegi karo laakiin waxaan u baahannaha inaan caruurteena soomaaliyeed dhan la tallaalo hal cunug haddii la tallaalo cunuga kale uusa tallaalin waxuma talayso si cudurka looga hortago in ilmaha dhan caruurta soomaaliyeed boqolkiiba siddeetan in la tallaalo haddii taas la gaaro cudurka waa laga weynaya waddanka soomaaliya
iminkana waa sheekadeenii taxanaha ahayd ee amal qaybteedii sideedaad
maxaysan ogeen ogaada ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxaysan ogeen ogaada dadweyna wada ogaada
ku soo dhowow dhagaystee sheeko cusub oo taxano ah oo magaceedu yahay amal waxay sheekadu ka hadlaysaa badqabka carruurta fayadhowrka waxbarashada iyo kobcinta garaadka dhallaanka waxaa soo saaray raadiyaha arrimaha bini'aadamnimo ee ergo ee xaruntiisu tahay magaalada nairobi waxaad sheekadan cusub dhegaysan kartaa jimco walba iyo isniinta oo ay ku celis tahay haddaba ku soo dhowow qaybta siddeedaad ee sheekada amal
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu aniga galabta shirkan isugu kin yeedhay galabtii igu horraysay aan isugu kin yeedhana waxaan malaynayaa ma aha laakiin galabta wuu ka duwan yahay waayo dadka ka badan waan garanay haye yaa oo maxaa la isugu kaalna yeedhay shirkani wuxuu ku saabsan yahay intiina ogi way og tahay intaan ogeyn haddaan u dulmaro amaan duliic ama ajandaha shirka u sheego shirku wuxuu ku saabsan yahay sidaan uga arrinsan lahayn daawada dhacday ee ku soo badatay deegaankeena ama dalkeenna iyo raashinka isna dhaca ee dalkeenna la keeno ee sharci darrada lagu soo geliyo sidaan uga hortegi lahayn waxaad ogaataan qof kastooba adiga xil baa kaa saaran waayo waa wax xun oo waddankaagii la soo geliyey carruurtaadii iyo naftaadii adigana la siinayo haye Alla Ilaahay waa sax.
waan garannay aahey alla ilaahe waa arrin muhiim ah haa waa sax waana muhiim waana jirtaa arrintaasi dhowr jeer bay aniga naftayda igu dhacday yaa aniguba sidaas oo kale waxaa igu adkaatay halkii aan ku dacwoon lahayn iyo ciddii aan uga dacwoon lahaynba ma garanayno wallaahi annagu horta waa sidaad u garateen waana arrin muhiima oo u baahan in bannaanka lasoo dhigo haa kollay mar haddii bannaanka lasoo dhigo waxaa muuqan doonta ciddii wax ka qaban lahayd wagar ulle waxbaa jira aad baad u mahadsan tihiin waa sidaad sheegteen intaan maamul iyo dawlad iyo cid kale loo loo sheegin arrintan oo la gaadhsiin inaynu inagu gacmaha isqabsanno oo haddii ay baydmaayo ka hor tagno oo ka feejigaanno waa qurux badan waa aniga siday ila tahay waa fakarkayga gaaban haa waxaan leenahay dhakhaatiir iyo aqoon-yahanno oo ku nool deegaanka oo galabta halkan fadhiya farxaan waa runtii waana uga mahadcelinaynaa kulankan isaga ah haddii aan nahay dhakhaatiirta deegaankan waxaa nala gudboon in aan arrinkan indho dheeraad ah u yeelanno anigu waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda caafimaadka qaybta daawada daawooyinka iyo raashinka dhacay dhibaato weyn ayay ku hayaan bulshadeenna iyo deegaankeennaba waana muhiim in laga fakaro oo laga qorshaysto sidii looga hortegi lahaa waanu ku faraxsannahay in dadka deegaanku maanta kulmeen oo laga hadlayo arrimaha sidii wax looga qaban lahaa waxaan idiin sheegaynaa innagu haddii aanu nahay ardayda iyo macallimiinta jaamacadda oo ah dhakhaatiirta halkan fadhisa inaynu diyaar u nahay inaan ka qayb qaadanno dadaal walba oo lagu fulinayo in laga hortago daawooyinka iyo raashinka dhacay ee deegaanka dhibka ku ah waa run arrintaas waa jirtaa waa run
markii laga soo dareeray shirka amal oo la socotay aabbaheed baa waxay weydiinaysaa in uu ugaga warramo daawooyinka dhacay sida lagu fahmi karo wuxuuna ugaga sheekaynayaa siyaabaha lagu garan karo oo la rabo in lagaga taxadiro aabe galabta shirku aad buu u fiicnaa waad mahadsan tahay aabe dadku waxay rabeen wax abaabulo oo wax u sheega intaa kaliya dadku rabin aabe waxaan ku weydiiyey hee aabe maxaad weydiisay ilaaha ku barakeeye maxaa lagu gartaa daawada dhacday
ilaahay ku barakeeye aabe ilaahay ku barakeeye maxaad aqli badan tahay oo dad waaweyn oo ka caqli badan waa taa waxaa lagu gartaa aabe daawadu boqoska ay ku jirto ama warqadda ay ku jirto bay taariikhdeedu ku qoran tahay markii ay soo baxday marka ay dhacaysana saasoo kale way ku qoran tahay marka intaa qura lagu gartaa waa in la iska eego un keliya aabe sidee bay igu qoran tahay aabe aabe waxay ku qoran tahay luuqadda qalaad bay ku qoran tahay qoraal ahaan marka laga hadlayo xagga kale ee taariikhdana waxay ku qoran tahay lambaro lambaro caadiay ku qoran tahay oo lambaradaasaa lagu gartaa aabe haye aabe aabe mar kastaba aabe waxaa laga eegaa xilliga ay soo baxda iyo xilliga ay dhacaysaba halkaa dusheeda uun bay aabe ku qoran tahay qofkii iska eegaana wuu fahmaya laakiin dadkeennu waxay aada ugu degdegaan way iska qaataan iyagoon wixii akhriy inaad iska akhrido oo eegto aabe aad bay u wanaagsan tahay haa waan gartay aabe laakiin aabe ma maqlaysay galabta dadkii shirka ka soo qayb galay nin dhakhtar oo aad u aftaan ahaayoo hadlayey oo dhakhaatiirtii meesha ka soo qayb gashay magaciisiibaa magaciisi magaciisii baan ilaawey ka soo qayb galay oo hadlayey ma maqlaysay maruu lahaa dadkan ganacsatada ah ee soomaalida ah ee ka ganacsada dalka dee qaarkood kulligood maaha waa qaarkood weliba kuwa daawooyinka keena qaarkood sii qaarkood weliba uu lahaa baakadda ay ku jirto marka hore ay ka bedelaano kadibna sidaasay moogtay wax ku khaldaan ma maqlaysay nin saa lahaa haa waan maqlay taas maxaa laga qaban karaa aabe see loo ogaanayaa horta ilaahay baa waxog waxog waa ilaahay inagu ma wada ogaan karro dadkan horta waxan keena laakiin qaarkood dadku way xantaan oo dadku dee warkoodu way isla dhex mariyeen way xantaan oo qaar la sheegshado farta lagu godayey baa jira laakiin markii inagu aynu ka shakino ama daawada aynu ka shakino dhakhaatiir dee heer caalamiya heer caalami oo wax baratay oo garanaysaa jirto oo xataa qaar anugu aan saaxiibbalaay oo aynu u geynayno aabe taaynu ka shakino saas aynu samaynaynaa ayeeyo anigay igu daran tahay ayeeyo alla ilaahayama qabo maanta haddayba ii joogaan gabadhaydii ammaal iyo wiilkaygii daawada waxba hoos layguma gelin karo hooyo waxaan kuu sheegay waa ku maqlaya markii dhoweyd waxbaha ka welwelan daawadan dhaydkeeda ama xilligeeda iyo tayadeeda iyo waxay tahay waanu soo eegnaa markaanu soo iibinayno baanu soo eegnaa waxaaba haddeer ku filaatay intaan u sharaxay u sheeg sheegay wax badan iyadoo akhrisatay gabadha iyada iyada u tahay aniguna aabbaha u ahay amaal waa ku filaatay marka hooyo hooya kulwin hooy macna kulwin hooy ilaahay ku barakay hooy aamiin hooy Hooy, aamiin kulligeen ba ilaahay hana barakeeya meelaha idinku ka muuqataan Ee, hooy.
aniguna waan ku fiicnaanayaa haa waa mahadsantahay hooy waa mahadsantahay hooy war farxaanow daawooyinka carruurtaa ugu daran haye maxaa yeelay ilmo yar oo bukaan ah oo haddana la siiyo daawooda dhacday daawada dhacday la siiyo haa Hee.
waa cudurkiisii haye cudurro loogu daray caafimaadkiisi baa cudur lagu bedelo ohan kara anugu markii daawo dhacda la siiya caafimaadkiisii baa cudur loogu bedelo haa
amal waxaa u yeeraysa ayadeed oo guriga joogta waxayna ka codsanaysaa in ay u keento boorso qadiim ah oo ay daawooyin ugu jiraan amaley ayeeyo hee ayeeyo boorsadaa kiniiniga ku jira ii kee haye ayeeyo ayeeyo weli ma arko ee waa tee boorsada kuwa kale halkan yaalee ayeeyo waa boorsada buluugga ah haa waa arkaa waa ku soo wadaa waa kan ayeeyo haa isii ayeeyo alla igama ka qaadee aamiin ayeeyo hoo ayeeyo bal ii keen biyo aan ku laqo kiniiniga
ayeeyo waa kuwan biyihii ee ma iska egtay kaniiniga oo kii aad rabtay ima yahay haa ayeeyo waan iska eegay oo maxaad ku garatay ayeeyo ayeeyo waxaan ku aqaanaa midabkiisa midabka keliya ma aha ayeeyo waa inaa iska egtaa inuu dhacay iyo in kale anigu waxba ma akhriyo ee waan iska laqaa ayeeyadaadu waxna ma akhriso ayeeyo waxna ma qorto ayeeyo marka hore alaqine u kaadi aabbaa sugaynaa marka hore
wuxuuna raadiyaha ergo uga fog waramay aabe hee aaboy maxaa jiray aabe aabe aabe eeg hoo daawada ayeeyuu aqri inay dhacday iyo in kale bal ii dhib aabe hadda duu duu hadda keen ilaahay ku barakeeya aabe ilaahay ku barakeeya waad ka barakaysan tahay keen alla amale ilaahay ku barakeeya markastaan kuu duceeya aabe inaad u tusto aad bay u fiicnayd si wacanna waad samaysaa aabe hee aabe kiniinigan mar hore u dhacay mar hore mar hore u dhacay aabe bal waa kaase eeg innagaa gabna mas-uuliyaddaas ay fahantay amal waa run waa run run weeye run anaa kugu raacsan aabe inakeen haddeer inakeen inakeen soo dhaca haddaynu aadinaa farmasiga oo kiniin cusub aynu soo iibiyeynaa haye aabe waan ku raacayaa
amal iyo aabbaheed baa isi soo raacaya waxayna tegayaan farmashiyaha waxayna weydiinayaan in uu hayo daawada ay raadinayaan assalaamu calaykum wacalaykum asalaam daawadani waa mid dhacday bal adiguna nala eeg balkeen aan arkaya weliba waxaan u malanaya hadda ka hor inaan farmasigiina ka iibsanin weliba adigu aad naga iibisay ma ogi anigu boqolaal baa wax ka gadaa balukaada aan arkeen waad mahadsan tahay wax deg dega uma jiro halkanaan fadhiisanaya waana ku sugayaa haa tanoo kale waa hayaa tanii laakiin waa dhacsan tahay mid dhaydh cusub laa hayaaye halkaa lacagta ku bixi keen hadda ii dhiib aan iska eega intaan lacagta bixin midda cusub ee aad sheegayso eed gacanta ku hayso keen hadda keen
adigu ma dhakhtar baa tahay maya anigu dhakhtar ma ihi caafimaadkana ma baran laakiin waxaan jecelahay inaan iska akhriyo oo u fiirsado dhaydka ku qoran daawada anigu aan gadanayo ama anigu aan isticmaalo ama qof kale aan u geynayo anigu waxaan ku siiyey daawadaad iga codsatay waana taasi ay lacagta iska bixi aabe ka eg warqadii ku qornayd goobta uu dhacaayo kaniiniga sax aabe waa muhiim waa inaan ka eego maxaad uga jeedaa aabe warqadaas ma kula saxan tahay aabe haa wakhtigeedu wuu fiican yahay laakiin isku magac ma aha garaamkeeduna wuu ka yar yahay ee waa inaan weydiiyo farmasiyaystaha haye maxaad ii weydiinaysaa daawadan markii hore sideennay iyo tanaadna siisay isku mid maaha waxaad mooddaa magacoodu inuu kala gedisan yahay waxoogaha wax u dhexeeyo shirkadaha daawada soo saaray ee ku kala gedisan magacyada daawada waa isla tii weeye haye magacuna waa isla kii haye hiwaka waad mahadsan tahay laakiin waxaan u geynayaa dhakhtarkii u qoray daawada hadduu yidhaahdo waa iyadii dee waa sax haddii kalena dee waa isku soo noqonaynaa wadaan kugu soo celinaynaa dee waa yahay waa war fiican
waxaad maqashay qaybtii siddeedaad ee sheekada tixanaha ah ee amal qaybta sagaalaad waxaad dhegaysan doontaan jimcaha dambe haddii rabbi idmo haddaba aragtidaada la xidhiirta sheekadan cusub waxaad inoogu soo duubi kartaan taleefanka bilaashka ah ee ergo oo ah laba eber hal labo mahadsanid
laqdiyo erayga waxaan ilmih lagu ababiyaa dibaa loo aaye ogaado wada ogaada dhallaanku wada ogaada waxaydan ogeen ogaada dhallaanku wada ogaada
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
adeegayaan